Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tobin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dadna adawgu qurux badane adoo qura qofna waa kan igu jira untuna igu kaa xiran marna waa adoo qura qofna waa kan igu jira untuna igu kaa xiran labayo hoob isbarabtee kalgacayl abuurtee yaa khatam dhajiyo noloshay isku aaminay labayo hoob isbarabtee kalgacayl abuurtee yaa khatam dhajiyo noloshay isku aaminay ayankina wacanbaa isukin arkoodo ula jadabiini udubkiisi taaje udubkiisaaje ayankina wacanbaa isukin arkoodo ula jadabiini udubkiisi taaje udubkiisi taaje alaska baxayaan waa aqalgalkiineen alaska baxayaan Ubax, ubax, isu dhiiba, ubax. labayo hoob isbaratee kalgacayl abuurtee yaa khatam dhajiyo noloshay isku aaminay labayo hoob isbaratee kalgacayl abuurtee yaa khatam dhajiyo noloshay isku aaminay ayankina wacanbaa isukin arkoodo ula jadabiini udubkiisi taaje udubkiisi taaje ayankina wacanbaa isukin arkoodo ula jadabiini udubkiisi taaje udubkiisi taaje alaska baxayaan waa aqalgalkiineen alaska baxayaan Ubax, ubax, isu dhiiba, ubax. ubax ubax isu dhiiba ubax ubax ubax isu dhiiba ubax ubax ubax isu dhiiba ubax inaad daba jacayliyo qoys caasha dhala tahay dumar tahay qorashtoodee daquudha sharaftiyo reer magaale kuu diray ani kuu qadaryaani inaad daba jacayliyo qoys caashadale tahay dumar tahay
qaadiro qiimo weyntahay qudhkuu xabiib tahay qalbigu wuu irmaan yahay quruxdaada fara badan aga qariina soo soco cashaqa ha kala qubine cashaqa ha kala qarine cashaqa ha kala qubine inaadina qaali tahay inaadino qiimo weyn tahay qudhkuu xabiib tahay qalbigu wuu irmaan yahay quruxdaada fara badan haga qariina soo soco cashaqa ha kala qubine cashaqa ha kala qarine cashaqa ha kala qubine cashaqa ha kala qubine cashaqa ha kala qarine cashaqa ha kala qubine
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dokhayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dokhayga markaanu saan tegey naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay allaagagadayo midaanini naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka garanay allaagagadayo midaanini
habayntii soomaali toran music maxamed wardi dabeecadeyeeda gaariyo barangulaan tilmaami inkoo damba samee ku hooro dunida maashayga guri midabka biyo dahabsiidoodii ishan qaymada ka bogano jeedaanada wow dawladabadii midabka biyada habsiigoodii ishandaymada ka bogano jeelaalada wow dhowyo nabadii cashaqan mudabadan mudabadan idaashaday riyadataan gooniseedii hurdada daris kulaahan jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsiga tiid iliga noqolay horwaydaraley adiga tahay horwaydaralaydaraley adiga tahay عشقا مدبدا مدبدا إذا شذي رياضتان كون استيدي ودادا درس ولانا جري ضبايشيو لحنت دايرة تسيقتي هيقا نقلك الريدر علي أديتا الريدر علي أديتا dodiyo kulankeedii barashada dhexdiyo daacadaadii dubankay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku degilay qarbaydarae adiga taaye qarbaydaraydara adiga taaye doodii oo kulan keenay barashada dexdii oo hadalkaagii macaanaa dhaway samirkii oo dulqaadkii iimaankiiyo budaacadaadii dubankay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku degilay harbaydarae adiga taaye harbaydaraydara adiga taaye doodii oo kulankeedii barashada dexdii oo hadalkaagii macaanaa dhaway samirkii oo dulqaadkii iimaankiiyo budaacadaadii dubankay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku degilay haraydarae adiga taaye
wasigaan haynahay aqalkuu ridaayo qarka lama dul saare dumarkuna damaadkayo dhamadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuusaday qalyama noqoto kunka gaari waaya anna waan israacshayo miyadiya hurdadanbaa ayaan reer ku oge calay baan biyaabo ruuxaani iitimi raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rubisla joogane abeenirad male abeenirad male leelalaw dunmooda caaqookiidaayo raaxada adduunyada ani wayga taagte qiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu imaroono ragga igama saaro na ima dhiday ragtama la haysiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan baafaadoon wucla orod ku daalod racdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo mawayne habeeni rag male habeeni rag male beelalaw dulmooda cirkunimow ku reemo gugu oo rusheeyo dadla roray baale badna oo isrogiyo biyo horaarka joogaan baygu ruga wareegsane arniciidaramiyo rantiilula raqsideedii fooshane nacabkay rideeyo masarxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo rasubtiyo qur-aankii waan ku rayssan waaye rabbi lagama quuse way i ruux wareente beenirad male beenirad male dheelalaw dulmooda
jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar deeqnidoodale marir hawrilan hariiriya waxaad habanaysiyo iminadii bislaatee